waxaan soo gaarnay degmada bardaale waxaa noogu yimid wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha waxaan soo fiirinay oon kormeer ugu nimid fatahaadii laba isbuuc ka hor degmada bardaale ku dhufatay biyihii weynaa iyo daadadkii dadka dhibaateeyey runtii saameyn weyn bay ku yeelatay dadka iyo nolosha iyo caafimaadka iyo waxbarashada waxa dhan dhibaato weynayna dadkan haystaa marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho dadka walaalaha ah oo soomaaliyeed jaaliyadaha ganacsatada hay-adaha samafalka dowladaha nin allaalayo ninkii wax haysto inuu dadkan walaalahooda biyaha uu fatahaada dhibaateeyey oo bannaanka joogo guryahooda bannaanka ka jooga uu kaalmeeyo oo usoo gurmadaan codsanaynaa ay ugu horreyso dowladda federaalka oo jawaab fiican ka bixisay waxaan rabnaa inaan u mahad celinno hay-adihii samafalka ahaa oo gurmadka soo sameeyey daawada keenay mucaawinada kalena soo gaarsiiyey dowladda federaalka oo ra-iisul wasaaraha ugu horrey saasoo kale ayagana noo soo gurmaday iyo wixii ayna soo gaarsiiyeen dowladihii sida dowladda jabuuti iyo dowladda qatar oon walaalaha nahay ayagana mucaawinada ay soo dhiibeen waana soo gaartay waa uga mahad celinaynaa
waxaa kaloo u mahad celinaynaa shacabka bardaale oo nagu soo dhoweeyey degmada waxaan soo aragnay dhibaato badan oo haysato dadka degmadan degan laakiin waxaa muuqataa in ay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka degmada bilaabeen dadaal sidoo kale dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka ay dadaal bilaabeen laakiin waxaan dhihi lahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha gargaarkaba halkan waa isbitaalkii degmada oo biyo ay qarqiyeen loogana guuray oo aan la isticmaali karin sidoo kale kumanaan qof ayaa bannaanka jooga oo bannaanka lagu daryeelayaa waxaan leeyahay qof walboo soomaaliyeed oo horey gargaar u geystana waad mahadsan tahay haddana waxaad geysan karta geyso cidda aan gargaar geysanna dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay waa in loo soo gurmadaa sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale waxaan leenahay hay-adaha samafalka airoboorkii ama garoonkii bardaalo wuu furan yahay maanta annagaa kasoo degnay waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dardargeliyaa loona soo gaarsiiyaa gargaar dadkan